بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي شناد kitaabka safiinatu salaad waxaynu ku soo jirnay arkaantii baa la soo tiriyey shuruuddii baa la soo sheegay taas baan dhex marayn
sideedana markii salaada laga hadlayo oo ay dahaaro u baahadan tahay salaadu dahaaradu waxay leedahay maqaasid iyo wasaa'il iyo wasaa'ilulwasaa'il wax la yidhaahdo maqaasidu waa waxa loo qasdayo qofku markuu dahaaro qaadanayo wuduu ama weesu u qasdayaa ama qusli iyo mayrashu u qasdayaa ama tayamum iyo booraysibu u qasdayaa ama isaalatu najaasati najaaso inuu iska suuliyo buu u qasdayaa afartaas ayaa la yidhaahdaa maqaasid baa la yidhaahda wasaa-isha waxaa weeyaan waxa uu lagu gaarayo weeye wasaa-ishu waa biyaha afartaasee ku gaari kadhaa inaa ama biyo heshid ama turaab iyo boor heshid ama xajarkii heshid waaye waa dhagaxii wax layskaga tirayey oo iyo wixii la mid ah dabqigii daabiqi kii wax lagu megdinayay wasaa'ilulwasaa'il haddaa maqashid waa weelasha iyo ijtihaadka waa labadaas alijtihaadu waalawaani baa la yidhaahdaa salaaddii marka waxaan soo qaadanay wakhtiyadii salaada duhur waxaan leeyahay subax duhur iyo casr iyo maqrib iyo cishe iyo subax rakacaadka salaadu waa kala duduwan yihiin salaadaha shanta rakacaadkeeda tirada ay ku fadhiyaan xikmadda ku jidha ilaahay baa og xaqiiqadeeda culimmadusu waxay tilmaameen cibaadadan shukrinaq iyo mahadcelin ilaahay loo mahadcelinayo baa xikmaddaa ka mid a maxaa yeelay qofku wuxuu leeyahay xawaas shan ah xawaas dareemayaal shan ah kuwaasi mahadcelin bay u baahan yahiin allah xubnahaas iyo xawaastaa qofka siiyey inuu shukri celiyo shantan salaadood shukrinaqi bay ka mid yihin waxaa kaloo shukrinaqaa la socda dembi dembi dhaaf salaadan qofka tukanaya waa qof webi hortiisa maroo kaleo maalintii shan jeer oo ka mayranayo dembi dhaaf subaxa hadda waa laba ragcadood baa la yidhi xikmadda ku jira waxaa ka mida baa la yidhi xawaasta shantaa waxaa ka mida lamsiga iyo taabashada inuu qofku wax taaban karo wax dareemi karo macnaha wuxuu taabtay inuu dareemi karo sida ay yihiin marka taabashada maxaa lagu dareemaa ama jileec ama khushuuna adayg waxaa taabatay inay yihiin wax dabacsan oo jilicsan ama wax adag waa laba shay laba nicmo waaweyn wey inaad dareemika dhishaygu labadii kow yahay salaadii subaxa laba ragcadood baa marka ay ku fadhidaa labada arrimoodoo qofka ilaahay siiyey mahadnaq bay u baahan yihin ayib shukrinaqaas iyo dembi dhaaf wada socdo wey duhurku waa afar ragcadood xawaasta waxaa ka mid a shamiga ama wax urinta dareen qof wax ku dareemo wey wax urintu waxa la urinayo afarta dhinacba urka waa laga dareemaa horay qofka inuu urka ka dareemo gadaal midig bidix afartii jihaba wey ilaahay baa xikmadda oge salaadan afarta ragcadood oo duhurka ah afartan jiho qofka wax kasta ka dareemi kara aan la dhahayn xaggaa keliya markuu ujeedo wuxuu dareemayaa urka afartii dhinacba dembi dhaaf iyo dareenkaas la siiyey ba waxaa la yidhi waa ku jidhaa xigmadda casarku waa afar ragcadood isaguna waxa la maqlayo iyo samciga ba afar jiha laga wax laga a ka maqli ka dhaa afarta dhinac wixii ka yidha waa maqli ka dhaa qofka halkan fadhiya codkiisa qofka dambe waa maqlayaa qofka hore waa maqlayaa midig waa laga maqlayaa bidix waa laga maqlayaa afartii dhinacba dhegta maqalkeedu waa soo gaaraya casarkii afar ragcadood baa laga dhigay hala tukado dembi dhaaf baa laga helayaa ilaahay baa ina ku waajib yeelay amar ilaahay baa la qaadanaya waxaa soo haray salaaddii maqribka saddex ragcadood iyadu saddex dhinac baa qofku wax ka arki karaa hortiisa wixii ka muuqda waa arki midig hadduu fiiriyo wuu arkayaa bidixna sidoo kale laakiin gadaashiisa hadda waxaa jira uma jeedo gadaal wax ugama jeedo moogta waa xagga dhabarka iyo jeegada xigta salaadahan qofka nicmadaa la siiyey bal afartii jiho saddex ka mid a buu haddiiba caadi wax uga jeedaa isagoo xataa aan isqallucin buu midigna wax uga jeedi karaa bidixna uga jeedi karaa horeyna uga jeedi karaa waa nicmo ilaah maqribku waa saddex ragcado dembi dhaaf iyo xikmado kaleba waa ku jiraan amar ilaahayna waa la fulinaya cishihii baa misna soo noqda waa afar ragcadood dawqa ama dhadhanka dhadhanku afar shay buu dareemaa qabowga waa dareemaa markaa wax cab qofku wax qabow uu dhadhamiyo xaraarada iyo kulaylkana waa dareemaya wax kulul haddii uu dhadhamiyo kharaarkana waa dareemaya macaankana waa dareemaya waa afar shay dohorkii markaa waxa weeyaan salaaddii la dhihi jiray cishaha afartaa ragcadood baa iyana la tukanaya marka xawaastii shan bay ahayd lamsigu waa taabashadii shami waa urkii wey xuruntii wey ayb samcigii waa maqalkii waxa la yidhaahdo mubsaraadkii ama araggii iyo midaan hadda u dambayso dawqa ah waay salaada qofku markuu tukanayo ilaahay buu la munaajoonayaa xiriirka ilaahay iyo addoonka udhexeeya wey qofkaa dembigaa looga dahiraya salaaddu waa cimaad uddiin ilaahay baa qofka soo qaabilay ilaahay baa qofku qaabilsany salaaddu waa cajo badan taha marka cibaadada in la aqbalo shardi waxa ah ikhlaas ilaahay darti inuu qofku la yimaado hadduu ikhlaas la-aan la yimaado haba ma leh riyaa iyo istusus haddii uu meesha yimaado waa xaaraam fii kulli camal camal kastoo la qabanayo alriyaa hadduu soo dhex galo waa istusus waa xumaaday camalkaas ayb marka salaaddu waa cajo badanta geed baaba lagu shabah cibaadooyinka oo dhan geed baa lagu shabah geed mirihiisa loo baahan yahay geedku xididow leeyahy laamow leeyahy sal buu leeyahy hadda shuruud baa salaadu leedaha soo maha shuruuddaasi xididadii bay ka dhiganta arkaantu maxay ka dhiganta geedka salkiis laamahan oo dhan waxay iskugu imaanayaan geedka salkiisa soo maha abcaad baa salaadu leedaha laamihii bay ka dhiganta hay-aad baa salaadu leedaha waa laamaha yaryar ama waa caleynta oo kale ikhlaasku waa maxay waa mirihii geed marka dhalan karaa ma jiro ilaa inuu xidida leeyahay mooyaane geed lama dhahayo hadduusan laamo lahayn laamuhu hadday tirada ka bataan geed weyn buu noqonaya mirihii haddii la helana dantii geedka loo tallaalay baa la gaari oo geedkii mira bixiyo waa markii cibaadadii laga aqbalo ikhlaasiga ilaahay dartiisa iyo addaacadnimo ula timaado salaadii horta waa sidaas haddaba waxaynu ku jirnay salaada arkaanteeda wa arkaanu salaati salaada arkaanteedu halaaثatu aqsaamin qaybo oo saddexa weeyaan saddex qaybood alawelu kan u horeeya qalbiyun waa qalbi meeshaas ay kala degayaan markii la fiirsho bay saddexdan u qaybsamayaan wa ilaa haddii kale qowliya ficil keliya marka loo qaybshaa markaa kale laakiin meelaha ay kala leeyihiin markii la fiiriyo wey mid waa qalbi waa niyada wahuwa niyatu kaas waa niyada faqad qalbiga waxa ka yimaada oo arkaanta ka mid a waa niyada waa kaa keliya wa sharduhaa shardigeeduna niyadaas an takuuna waa inay ahaato maca takbiirati lixraami xirashada takbiirteeda maceed wa an takuuna waana inay ahaato fi lqiyaami istaag markaad salaad xihanaysa adoo taagan hadday faral tahay weeye fadhiga waa lagu tukan karaa sunnaha oo fadhi bay markaa ku dhacday laakiin markay faral xihanayso adoo taagan iyo niyadii iyo allahu akbarti waa in is helaan niyadiina hadday mar tahay mar dambana allahu akbarti tahay mada ma jidho istaag waa inay ku dhacdo qofkan isla yaan rukuucdu ku dhaafinoo ka daba orod imaamka oo ee istaag aysan ugu dhicin allahu akbar inta yidhaahda isagoo aan allahu akbar dhihin sii socda oo isagoo sii socda allahu akbar sii leh oo tii xirashada ah dee istaag uguma dhicin lama rabo mid waa qalbi athaani nooca labaadna alqowliyatu arkaan qowliya weeye afka wax looga hadla wey qowl loo nisbeeyey wahiya taasi khamsatun waa shan takbiiratu lxiraam xirashada takbiirteeda oo awalo salaati ah kow wa qiraa'atu lfaatixati faatixada akhrinteeda fii kulli ragca la akhriya labo wa qiraa'atu tashahud atixiyaadka akhri- akhrintiisa saddex wasalaatu cala nabiy nebi maxamed oo lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam afar wasalaamu salaama naqsi aakhira salaati salaada aakhirka u dambeeya shantaas waa wax la akhriyo qowli baa la yihahda war arkaanta kale sheeg hadii lagu yihahdo dee kitaabkan aa soo akhrisata waa garanaysaa waxa weeye maxaa qalbi ah maxaa qowli ah a maxaa ficliya kuu soo socda weliba halaaثatuhaa saddexdan dambe saddexdee ataxiyaadka akhrintiisa saliga nebiga calayh الsalatu wasalaam salaamta saddexdaas fi lqacdati اlakhiirati bay ahaadeen fadhiga u dambeeya ataxiyaadka u dambeeya fadhigiis baa lagula imaanaya wa shardu haadihi اlkhamsati shantan shardigeeduna an yusmica waa inuu qofku maqashiiyo nafsahu naftiisa idaa lam yakun hadduusan ahayn asama mid dhagala hadduusan dhagala-ayn naftiisa ha maqashiyo oo faatixadaada markaa akhriyaysid bisinkaada iyo waa in adigu ismaqlis bushima dhaqdhaqaaqis kaliya ama niyad ka akrin maaha waa inaad dadkana ha tashwiishini oo keligaa meeshii iyo masaajidkii ha ha qabsanino ha tashwiishin oo qof keligiis faatixadiisii iyo taxiyaadkiisi iyo ataxiyaatu masaajidka o dhan islaamu calay iyo dadkii ku xigoo dhan maaha adigaa lagu yidhi naftaada cid kale laguma sheegin idaa lam yakun asama hadduusan ahayn mid dhagala walaa maanicu ri walaa maanicu riixin dabayl maaniceedna uusan jirin iyo walaqadun hugun iyo naxwihimaa wixii la mida haddii meesha dabayl dhacayso ama hugun matooraa shidan buuq baa dhacaya wixii la mida dee wuxuu samaynayaa iyo wixii la mida haddaan kuwaasi jirin naftiisao maqashiinaya wa ilaa hadday kuwaasi jiraan rafaca korboo u qaadin codkiisa bixaysu meeloo low zaala samamu dhagal-aantu haddau zuuli lahaa walmaanicu maanicuna suuli lahaa la samica uu maqli lahaa qayl qaylin mays haddaan waxaan shidnayn oo daarnayn oo hugunkan iyo qayladaan iyo dhagal-aantu jirin si aad u maqli lahayd unbaad u akrisan sidaa caadigaa wey aa u akhrisan lahayd tartiibta ah ee dhihi maysi waxaanoo dhan codkaada kasii kor yeel isma weli ismaadan maqlina sharqamo kalaa jire codka ka sara mari dhihi maysi waxaana haddaysan jireen haddaan ismaqli lahayd sidaa unbaad u akhrisan haba ismaqlin hadda haddaa rabti waanlaa yanqusa waa inuusan nusqaamin qofka tukanayaay shay-an shay oo min tashdiidaatiha shadadiyaalkeeda ka mid a saddexdaa shadadiyaalkooda min tashdiidaatihaa madkuuraadka saddexdaa la soo sheegay ataxiyaadka allahu akbarta salliga nebiga calayh salatu wasalaam shadadiyaalkooda mid ka mida waa inuusan nusqaamin allahu akbar hal shad bay leedahay assalaamu calaykum hal shad bay leedahay ataxiyaadkii shadadka u yaroo safiinihii hore aan kusoo qaadanay lix iyo toban haddii la kaamil yeelayana shan ku dar koo iyo labaatan salliga waaye waa kaas inta u yar shadadiyaalkiisu waa afar faatixada shadadiyaalkeedu afar iyo toban hal mid haddii la waayo kelimadaas uu shadkeeda ka tegay akhrinteedaan asixin salaaddii baa budhay laguma dhihin kelimadan ha ku noqdo hadda hashadu si fiican u akri ma maqli jir si fiican buu u akrinaya si fiican ha u akriyo waa ka waxaa ka mid ah shadadka muhiimka in la ilaaliyo iyaaka nacbudu iyaadaas shad shad bay leedahay hadduu shadkaa kas uga tago waa ku gaaloobayaa qofka maxay noqotay iya haddii shadka laga qaado iyaa bay noqonaysaa iyaa iyaa iyaana qoraxda iftiinkeedaa la yihahdaa daw shamsi qoraxda nuurkeeda marka iya intay yidhaahdo nacbudu hadduu ka dambaysiiye maxaa soo baxay qoraxda iftiinkeedaa caabuday buu yidhi qofkaas shadka uu ka tegay baa dhibtaa keenay shadkan macno weyn buu ku fadhiyaa dee qof waxaa yidhi waa caabudayaa kasuu yihina ogna waa ku gaaloobaya nacbudu daaa shamsika qoraxdaada iftiinkeedaa caabudayna hadduu yidhaa maxaa meesha u yaalla xeradii buu ka baxay wey waaye shadadyaalka waa inuusan mid ka mida nusqaamin iyo wa xuruufihaa xuruufteeda takbiirta salaamta salliga ataxiyaadka xuruufteeda waa inuusan mid ka mida nusqaamin faatixada waxa weeyaan maaliki iyo meliki haddii la kala akriyo dee xuruufta waa kala badanaysa waaya boqol afartan iyo kow xaraf shadadka haddii lagu daro ilaa shadku xaraf buu ka dhigan yahay konton boqol konton iyo shan xaraf wa an yukhrijahaa waa inuu ka soo saaro xuruufta min makhaarijihaa makhaarijteeda inuu ka soo saaraa shuruudda ka mida makrajka waa inuu ka soo saaro loogu talagalay alxamdu xaadeeda hadduu ku bedelo haa alhamdu buu akrinaya lahjadaha dadka qaar xataa soomaalida qaar khatar bay ugu jiraan meeshaas waaye de maxaa u jira badalas qiraatu qiraadiisi waa budh ilaa qof cududaarle inuu yahay mooyaane waalaa yuqayira waa inuusan doorin shay-an shay oo min xarakaatiha xarakodeeda ka mida takyiiran doorin kaasoo yubdulu burinaya macnaahaa macnaheeda xarakada inta bedelo bedelidaasna ay macnihii burinayso waa inuusan samayn macnihii baa isbedelaya maalan akbar baadeeda hadduu hamzada waxaa leeyahay akbar hamzadeeda hadduu hoos dhigo dee ikbar bay noqonaysaa waa wax shinida iyo waxaa samaysaan wax kalou sheega marka oo khatar ah yana allah huwa ka hormarsha kaasou hamsadii hoos dhig macno khaladaa soo baxay assalaamu bay ahayd assilaam hadduu yidhaahdo oo siinka hoos dhigo assilaam dee dhagaxyadaa la yidhaahdaa jamcu silmatin jamcu salimatin sida kelimatin salimatin khaladkaasaa soo baxay taadii ancamta calayhim buu godi ilaahay oo ancamta adigu aad u nicmaysa calayhim dushooda hadduu godo khalad baa soo baxay ancamtu anaa u nicmeeye noqonaysa hadduu hoosdigana kaba sii daran qof dumar la hadlaya wa anlaa yaziida waa inuu ziyaadin fiihaa dhexdeeda taa la soo sheegay xarfan oo xaraf waa inuusan ziyaadin xarafkaasoo yabdulu uu burayo bihi xarafka macnaahaa macnihii uu burayo macnaheedii uu ku burayo xaraf macnihii ku burayo waa inuusan meesha keenin hamsadii allaahu buu jiiday allaahu buu yidhi macnihii baa isbedelaya wow reeban ama xarakaysan buu u dhexaysiiyey bacda aljalaala allaahu hadduu yidhaahdo iyana lama ogolo arrimahaasoo dhan baan la ogolayn macnihii baa buraya waaya u fiirsa marka wa an yuwaaliya waa inuu xidhiiriyo beyna kalimaatihaa taa la soo sheegay kelimaadkeeda taa la soo sheegay waa taxiyaadkii iyo salaamtii iyo saldhigii iyo faatixadii iyo kelimaadka waa inuu xidhiiriyo wax dhexgelin intuu neef goosanayo xoogaa hadduu xuurtoodo waa loo ogolyo wa an yuratibahaa waa inuu kala dhigo kala ratibo calaa nadmihaa taxeeda almacruufi la yaqaanay qaabkii u taalay waa inuu u akriyo waa inuu sidaa u akriyo hadduu faatixada gadaal ka biloobo misna intii hore ku noqdo ma aha waa inuu tabteeda u kala ratibo bilowga ka soo bilaabo dhammaadka ku geeya saasaa looga jeedaa nadmiga macruufka ay u taallo wey athaaliu qeybka saddexaad kii qalbigaah waa soo qaadana waa niyada shantaasna waa qowli shuruuddeediina wataa athaaliu qeybta saddexaad alficliyatu arkaan ficliya wey waa waxaa samaynaysa ficil baa loo nisbeeyey jirkaa sameeya waa iska tirinaynaa middaani marka wahiya alaaata cashara waa saddexiyo toban alqiyaamu istaagii iyo warukuucu rukuucdii iyo dumaaniinatu rukuuca xasilkiisii weeye walictidaalu weeye ka toosidii wadumaaniinatu xasilkiisa wasujuudulawal weye sujuudkii hore iyo wadumaaniinatu xasilkiisa waljuluusu fadhi weeye bacdahu ka dambeeya wadumaaniinatu iyo xasilkiisa wasujuudu thaani sujuudkii labaad iyo wadumaaniinatu xasilkiisa wawaaxidun midina bacda aakhiri ragcatin ragcad tan u dambaysa aakhirka u dambeeya buu ahaada wahuwa ljuluusulakhiru waa fadhiga u dambeeya oo adxiyaadka lagu akhrin jiray wawaaxidun midina yansha-u wuxuu ka dhashaa min ficli haadihi larkaani arkaantan ee tana falideeda fii mowdicahaa boosaskeeda lagu falo arkaantan mid kasta booskiisii markii lagu sameeyo rugni baa noo soo baxayo wahuwa tartiib marka mid kasta meeshiisi kula timaadid tartiibkii baa la timid baa lagu leeyay ruknigii tartiibkii waa la hela ayib tartiibkii ayaa la hela taasina wataa tartiibkaasi isaguna marka waa waa in saa loo kala tartiibiyo wa shardu larkaani alficliyati arkaanta ficliyada shardigeedu oo shuruud looga jeedo sixatu maa qablahaa iyada wixii ka horreeyay asixideeda weeye oo min alarkaani ah wixii iyada ka horreeyo arkaana asixideeda weeye rugnigan markuu asaxayo ficligaa kii ka horreeyey waa inuu soo asaxay kii ka horreeyey ha soo asaxo maalan hadda waa rukuucsan yahi isagoo rukuucsan ba wuxuu shekeeyey faatixadii inuu soo akriyay in kale ama hadda waa waa sujuudsan yahi kaasuu wuxuu is yidhi ma soo ictidaash samic allahuda booskeedi mma ma tagta mar hadday sidaasi dhacday hadda ha noqdo ilaa ragcaddii kale weli ma gaarine wixii uu ka shakiya hala yimaado kan aa ku jidha wuxuu asixi lahaa kii ka horreeya markuu soo asaxay sixatu maa qablahaa oo min alarkaani ayib wa an laa yaqsida waa inuusan uga qasdin bihaa arkaantan ficliyada ah hayraha iyada waxaan ahayn waxaan uu samaynayo waa arkaan ficli ah waxaan iyada ahayn waa inuusan u qasdin maalan qofkan rukuucduba ka toos ka toosidan oo rukuucda ka toosay waa inuu ictidaal aaday hadduu wax kale u qasday uma jidho maalan soo u rukuucsanaaba argagax waxuu ka naxay baa ka duldhacay ama waxbuu maqlay ama waxbaa ka naxiyey oo waxbuu bahal buu arkay markaasuu hal mar boode boodiddan dee ictidaal nin aaday maahae qof aaday waa qof sabab kale meesha u naxay oo la kaca dee wax kale u qasda marka allaa yaqsida bihaa kayraha iyada waa inuusan wax kale uga qasdin baa la rabaa iyada waa inuu meesha u aaday taas iyana intaas baa shardi u ah ayib wa amaa mubdilaatu salaati salaada waxyaalaha buriya fahnaa cashara toban iyo labo wey walba wax salaada buriya ha laiska ilaasho labaiyo tobankan alawelkan ugu horeeya faqdu shardin shardi waayidi weeye oo min shuruudi min shuruudi salaat min shuruudihaa shuruuddeeda ka mid a shuruudii الاثني caشhaرة toban iyo labada ahaa camdan kas labaiyo tobankii shardi mid ka mida haddii la waayo kas walow biikraahin khasbidba allah ka dhigo waa lagu khasbo aw sahwan halmaan aw jahlin jaahil ahaansho kay doonto ha noqoto salaadaas ma jidho wey waaye dee shuruuddii laba iyo tobankaa midun ka mida soo qabo aynu soo marnay midun ka mida haddii la waayo qibladii uusanba qaabilinba kas walow biikraahin waa lagu khasbay wari agga u jensaa la yihi aw sahwan halmaan aw jahlin jaahil ahaansho maba yaqaanin in halkaa la qaabilin cilmigeeda male dee maxaa salaada ka jira waa salaada meeshii la rabay la qaabilin maxaa ka mid ah shuruuddii satrulcawra cawrada in la asturo haddii la doono ha lagu khasbo waaa la yidhi dharka iska riq qaawanaan ku tuk waa sidoo kale adigu shuruuddii soo qabo mid mid u soo qabo athani midka labaad faqdu ruknin rukni waayidiis wey oo min arkaanihaa arkaanteedii ka mida arkaantii a tiscata cashara sagaal iyo toban ka ahayd camdan kas sagaal iyo toban rukni baan soo qaadanay dumaanoo dumaaniinooyinka gaar loo tirinay markaasaa arkaantii mid ka mida la waay dee salaaddii waa ku buraysa rukuucdii baa la waay qiyaamkii baa la waay faatixadii baa la waay dumaaniinadii baa la waay a kama jiraan bay noqoto fain kaana sahwan sahwi hadduu yahay kaa uu ka tegey ataa bihi waa la yimaada ataa waa la yimaada bihi isaga idaa dakarahu markuu xusuusto deg deg buu la imaanaya walaa yuxsabu loona tirin mayo maa facalahu wuxuu sameeyey bacdalmatruuki kow ka tegey dabadeed kow ka tegey shayga ka soo tegey wixii ka dambeeyey loo tirin maayo xataa yaatiya bihi ilaa u isaga kala yimaado qof baa rukuucdii ka soo tegey soo u taagnaabuu sujuudi aad waa sujuudi sujuudi buu ka soo noqday fadhigii laba sujuud oo udhexeeya misna sujuudi kalo aad rukuucdiina waa ka soo tegey ama faatixadii buu ka soo tegey ilaa uu la yimaado kow ka soo tegey waxaan ka dambeeya loo tirin maayo ku noqo kaa ka soo tagtay markuu ku noqdo dhihi mayo awal baan sujuudihii iyo wixii la imide meeshaan marayaan meesha ka dambeysaan kasii bilaabayaa dhihi maayo shaygaan aan la timid waxba laga soo qaadi maayo bacda almatruuk kii laga tegey dabadiis wixii ahaa lagu tirin maayo hadda kusoo wada celi wey waay athaaliu midka saddexaad ziyaadatu ruknin rukni ziyaadintiis wey rukni buu ziyaadiyey oo min arkaaniha salaada arkaanteeda ka mid a alficliyati ee ficliga ahayd arkaanta ficliga ahayd saddex iyo toban bay ahayd haddan soo marn buu kordhiyey laba rukuucood iyo saddex sujuudood iyo waxbuu la yimid ow amase ityaanu niyati niyada la imaatinkeeda wey aw takbiirati lixraami takbiirat lixraam la imaatinkeed wey aw salaami salaamo naqsi weeye intaasoo lagula yimid fii kayri maxalihi booskiisii boos aan ahayn camdan kas si kas ah meeshii lagu salaamo naqsan jiray meelaan ahayn buu asalaamu calaykum ku yiri ama niyadii salaadda awalkeeda ahayd buu meesheedii meelaan ahayn keena ama allaahu akbartiibu booskeedii boos aan ahayn keena ama arkaantii mid ka miduu ziyaadiyey waa arkaanta ficliga ah arag ziyaadatu ruknin min arkaaniha alficliyati waa midda ficliyada tan qowligaa dhib male haddaan qofku ziyaadiyo faatixadii buu laba jeer akhri saag hal mar buu ku akrin lahaa soo ma mar labaad buu iska akri se u taagnaa muslim mar labaad iska akri la dhihi maayo salaadaadi baa budhay laakiin ficli hadduu yahay oo sujuud dheeraada ama rukuuc dheeraada iyo wax la mida la yimaado kuwaasi ku burasa waay fain kaana sahwan sahwi hadduu yahay ruknigan uu rarayoo meesha kale u geeyey haddii uu yahay sahwi hadduu u geeyey arkaantii qowliga ahayd buu halmaan ahaan faatixadii meelo kale ku akri atixiyaadkii meel kale ku akri allah akbarta lagu gala maaha waa kuwa kale kas ama kama ow zaada wuxuu ziyaadiyey kayra maa dukira wixii lasoo sheegay waxaan ahayn oo minal arkaani buu ziyaadiyey oo waa midda qowligaa buu ziyaadiyey laba laba jeer iyuu akhriyey takbiirta lagu xirto maaha waa inta kale taxiyaadku dhowr jeer akhriyey faatixadu dhowr jeer akhriyey iyo wixii la mida lam tabdul buri mayso salaatuhu wey salaadiisu ma bureyso salaadiisu ma bureyso araabicu midka afraad an yataxaraka waa inuu qofku dhaqdhaqaaqo xarakatan dhaqdhaqaaq xarakatan dhaqaaq dheh waaxidatan mid ah oo mufridatan xadgudub ah hal dhaqaaq oo xoog ah oo xadguduba buu la yimi waaye hal mar buu saa u booday ama hal mar buu saa u garaaca wixii waxaasuu sameeyey oo amase alaaa xarakaatin oo dhaqdhaqaaqi saddex dhaqdhaqaaq oo mutawaaliyatin xidhiidha saddex dhaqdhaqaaq waa meesha dadka ugu daran waa qofkii dhaqdhaqaaq oo xiriir ah hadday doonto hal xubin yaysan ka wada imaan xubno kala duwan bay ka yimaadeen gacantaanu saa yiri midda kalena saanoo yiri madaxana saanoo yiri waxa weeye saddex meelood bay ka kala yimaadeen dhaqdhaqaaqyo la yimid waa iska xoqxoqday waa iska dharkiisu hadba dhan u jiidjiiday garkiisu iska taataabtay waxa weeye hadba si unbow wax u dhaqdhaqaaqa oo hadda arrin jidha ah camdan kas kaana ahaya ow sahwan halmaan ahaya ow jahlan ahaya waa ka bud hataa sahwi halmaan iyo jaahil jahli iyo kas kay doonta ha ahaato laakiin waa mutawaaliya saddex xiriidho weeye hadday dhaqdhaqaaqu kala go-an yahay mid buu la yimid cabaar ka bacdi dhaqdhaqaaq kale la yimid cabaar ka bacdiba mid kale la yimid aysan xiriirin kagama budheen qofkan waxaa leeyahy salaadda nidaamkeedii o dhan ba waa halleeyey iyo qofka salaad kuma jiraa la leeyahay waa qof iskaba iska dhaqdhaqaaqayo iska socsoconaye alkhaamisu midka shanaad an yaakula inuu cuno wey ow yashraba cabo qaliilan wax yar camdan kas wax yar hadduu cuno ama wax yar cabo kas isagoo salaad ku jira waa ka budhi xabad sinsina xabad sankora allah ka dhigo waa ka budhi dhareer yar oo shaahi afka afka kaga haray ama sankor macaankeed carabka kaga haray hadduu liqo waa ka budhi wax yarba allah ka dhigo waa kas fain kaana sahwan hadduu halmaan yahay ow jahlan jahli yahay wacudira loona cududaaro jaahilkii macduurka ahaa uu yahay oo islaamnimadiisu dhoweyd ama meel culimo kafa kusoo barbaaray lam tabdul kuma burayso bilqaliili inta yar wa badalad waxay ku buraysaa bilkaiiri inta badan inta yar isaga waa loo cududaaray laakiin inta badan loo cududaari maayo laakiin inta yar baa loo cududaaraya waaye taasi sidaasay noqonaysa asaadisu midka lixaadna ficlu shayin shay falidiisu wey shaygaasoo min mufdiraati saa'imi qofka saa'imkaayo sooman waxyaalaha afuriye ah qofka sooman wixii afurin jiray hadduu sameeyo kaas qofka sooman afurinan jirayoo kayril akli cunid iyo washurbi cabid aan ahayn waxa la cuniy wixii la cabay maaha kuwaa maaha waxyaalaha kaleo qofka sooman afuriya hadduu la yimaado salaadiina waa ku burasa wixii la cunay wax la cabayaga waa lasoo sheeg waaye maalan qofka jawfkiisa iyo gudihiisa waxbaa gaaray qofkaani dhegihiiba qoryo iska geliyey waxyaalou sameeyey waxyaalaha qofka burin lahaa salaaddii baa kaga buraysa cunidda iyo cabiddu iyagu waa meesheeda waa la soo sheegay midda badan iyo qofka jaahilkaa iyo kan ka sula yimid asaabicu midka toddobaad qadcu niyati niyadii uu gooyo wey ka an yanwiya waa inuu niyiso alkhuruuja inuu iskaga baxo mina salaati niyadii uu salaadda u taagnaaba wuxuu go-aansaday inuu jaro salaadanba iskaga baxbay baaba kaa budho athaaminu midka sideedaad tacliiqu lkhuruuji bixidda salaadaba wuxuu ku xiray bixidda oo lagu xiro weeye minhaa salaada laga baxo buu shay ku xiray shay buu ku xiray shaygaas haddii uu yimaado ama aan arko salaada waa ka baxayaaba yir haddase waa sii gelayaa tusaale waata kaan yanwiya waa inuu niyiso idaa jaaa zaydun zayd hadduu yimaado kharajtu minhaa salaada waa iskaga baxaya zayd waa nin wax miaalkaa lagu soo qabtaay zayd nin la yihahdo hadduu yimaado mudaa nin uu sugayeyba waa ka baxayaabuu yihi salaada gebigeedaba haddaaba ku xidhayba isagoo aan imaanba waa kaa bug inaad shay ku xidhidba maaha ataasucu midka sagaalaadna ataradudu ku noqnoqod weeyaan fii qadcihaa salaada goynteedii salaada goynteediba ku noqnoqdo ma goysaa ma iska daysaa kaan taxduda waa inay usoo darido lahu qofkii xaajatun dan salaaddii isagoo ku jiraa dan ku timi fi salaati salaada dhexdeed waaye fataradada wuxuu ku taraduday ku noqnoqday bayna qadci salaati salaada goynteeda iyo walkhuruuji minhaa inuu gebigeeda ka baxo iyo wa beyna takmiilihaa inuu dhammaystiro war ma dhammaystirha mise waa iska daysaa xamaamka mayaa gashaa oo waa iskaga baxdaa mise waa waa dhammaysataa salaad amaa lagaa tagaa gaadiidkaa raaci lahayd waa yimid ma goysaa mise waa iska raacdaa gaariga ama diyaaradda ma ku jidhaa ma ka baxdaa buu ku jiraa qofkaas waa ka budhi alqaa caashiru kan tobnaad ashaku shaki weeye fii waajibin uu ku shakiyey waajib oo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeeda ka mid uu ku shakiyey idaa daala markuu dheeraado zamanuhu zamankiisu curfan xagga caadada waajibaadkii niyada mid ka mid uu ku shakiyey zamankiisu hadduu dheeraado bes weeyaan subxaanallah inta laga yihahdo ka badan haddii zamanku noqdo wey waa dheeraado waxa weeyaan facala macahu kaas shakigaa maciisa sameeya rugnan ficliyan rugni ficliya aw qowliyan rugni qowliya sameeya iyo ma sameyna waa isku mid shakigii mar hadduu weli niyadii takbiiratulixraam ka shakisan yahay iyo niyadii qaabkeedii waxa weeye rugni ficli hadduu sameeyo mid qowli hadduu sameeyo iyo waa isku mid waay alxaadi cashara kan koob iyo tobnaadi qadcu rugnin rugni goyntiis weeyo min arkaaniha salaada arkaanteeda ka mid ah arkaanta alficliyati ficliyada rugni ka mido gooy muxuu u gooy liajli sunnatin sunno darteed rugnibu inta u istaagay buu sunno usoo noqdo kaman qaama waa qof kacay naasiyan xaal yahay mid halmaansan litashahudil awali isagoo halmaansan ataxiyaadkii hore uma caada wuxuu usoo noqday lahu ataxiyaadkii caaliman xaal yahay mid ku cilmi leh caamidan xaal yahay mid u kasaya dee rugni buuna galay faral qiyaam buu gala so sunna usoo noqdo waxba kama jiraan wey waa u dhammaatay qofkaas salaadiis athaani cashara mid ka labayo tobnaad albaqaau ku baaqi noqosho weeye fii rugnin rugni oo ku baaqi noqdo idaa rugni buu iskaga baaqi noqdo oo daa'imay idaa tayaqana markuu yaqiinsado tarka maa shay ka soo tegiddiis qablahu kan ka horreeyey kan uu ku baaqiga yahay kii ka horreeyey inuu ka soo tegey buu yaqiinsaday oo amase ma yaqiinsana shaka fiihi waa shakiyey idaa daala markuu dheeraado shakigaasi curfan xagga caadada waay maya idaa daala markuu dheeraado baaqi ahaanshahaas ku baaqi noqoshadaas curfan xagga caadada bale yelzamuhu waxaa ku waajiba alcawdu noqosho fowran deg deg ilaa ficli maa shay falidii inuu u noqdo tayaqana uu yaqiinsaday tarkahu kasoo tegiddiis ow amase shaka fiihi uu soo shakiyey shayga uu ka shakiyey ama uu yaqiinsaday inuu kasoo tegey waa inuu u noqdo ilaa in kaana inuu yahay mooyaane ma'muuman ma'muum inuu yahay shay buuna hubsaday inuu kasoo tegey waana ma'muum oo hasou ma'muum yahay fayaatiya biragcatin ragcad boo la imaan bacda salaami imaamihi imaamkiisa intuu salaamo naqsaday ka bacdi faatixadii inuu kasoo tago ogaad ama shay arkaantii ka mida imaamku markuu ka baxo hala yimaado ragcad walaa yajuusu lahu mana banaano ma'muumku alcawdu hadda inuu ku noqdo kuma noqon karo ilaa waa la hogaaminaya fa haadihi alaxkaamu axkaamtan ee tan ah ee lasoo sheegay dhammaanteed yelzamu kullu muslimin muslim dhammaantii waxaa ku waajiba macrifatuhaa ba- la barashadeeda inuu barto wayajibu dalabuhaa buu yidhi sharxu inuu raadiyo cilmiga doonana waa ku waajib walow bisafari ilaa baldatin baciidatin magaalo fog baa u aaday ee adoo halkan iskaba jooga iskaba dhaaf inaad wax ka ogaan weydid waxaa khasaba inuu barto hadduu meeshuu joogo ka helayn magaalo fogba hadduu doono ha u aadee waa inuu meesha cilmigaa jiro aado weeye falowlaa nafara min kulli firqatin min kulli firqati minhum daa'ifatun liyatafaqahu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim suuratu tooba aayadda boqol labaatan iyo laba waay barashadeedaa marka waajiba axkaamta iyada taas baa lagama maarmaan ah inuu sidaa ula yimaado darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab